Haween badan oo beeraley ah iyo kuwa ku tiirsan dalagyada beeraha ee ka ganacsada ayaa sheegaya dhibaatooyinka ay kala kulmeen dalagyadii la beertay ee fatahaaddu goysay sanadkan iyo sanadkii ka horreeyey waxaana jirta khasaare badan oo ku soo noqnoqotay haweenka beeraleyda ah marar badanna ay biyaha ka jareen dalagyo ay dib loo beeray muddo saddex xilli beereed ka badan faadumo cabdi xasan ayaa ka mida beeraleyda ay fatahaaddu aysan waxba u reebin ee khasaaraha soo gaartay saameyn waa iska taqaaniin meeshay gasho hadda meel oo wax laga sugaayay oo dalab waxaad haysatay aada gelisay oo haddana aadan waxba ka hayn dhowr jeerna nagu soo laalaabatay saameynteeda waa iskaga jeediino qof mooguma jirto waa tahay faadumo bal waxaadna siisaa imise hegtar ayaad leedahay oo kaa go-day meeqa jeer ayay beerta biyaha fatahaadaha iyo roobabka kaa jareen
hal hegtar i bar waaye dhowr jeerna waa iga go-day ilaa hadday ku jir saddex jeeray iga go-day oo mar walba markaan falaba oon rajo leeyahayba ay imaanayeen biyaha oo qadar ilaahay iska socotay ahayda ay go-eysay haddana rajo ka melihiyo ilaa hadday ku jiraanba wax badanaa iigu beernaa mar sisinay ahayd markii ugu dambeysa sisinay ahayd galeeyaa ka go-day markii ka horeysana galeeyaa ka go-day markii ku xigtayna yaanyo iyo sisina ku kala tiilay gugii hore aan soo dhaafnay deyrtii aa ku xigsatay ilaa hadday ku jiraan oo rajo aananba ka lahaynba guga la sugaa aan rajo ka qabinba mid iyadoo biyo ku jiraan oo hadda iisoo baxday aan falay isla markay soowaa soo dhalatay aan leeyahay go-day markii ku xigtay biyihii markay ka baxeen bilay ku jireen waa falay isla maalinta makiinta ka baxday makiinta yaa allay uga baxday beerti deriskaygaa ku jirtay makiinta isla markii roob weyn intuu yimidayey intaan joogay buuxsantaan yaa alla uga soo baxay beerta dhexdeeda bilay ku jiraan waa falay haddana sisinaan ku celiyey markii hore galeey eed waxaa iga go-ay sisinaan ku celiyey isla markii ay dhulka daday oo raji i gasho isleeyahay markaanaad ka baxsanaysahay yimideen biyihii guurayay galeen waxaana ay sheegeen haweenkan inaysan wax caawimaada aysan ka helin wasaaradda beeraha iyo maamulka oo xitaa aan la siinin beeraleyda ku waraabta kanaalka asluubta ee duleedka magaalada jowhar wax caawimaada balse ay maqleen beeraley la siiyey lacago abuur iyo qalab laysugu daray waxn aan u kaashanayn ama ilaahay subxaana watacaala anaga aan wax ka sugaynaa maciin cid kale aan maciin ka sugaynaa ma jirto beertaasna waaba ka rajo dhignayba dacaar inuu ka baxayba halis u nahayba hadda beeraaley ahaan waxaan samayn karna male waa la kala haaday qof walba dismuraal uu noqday dad xamrow iska aaday dad balweynow iska aaday dad tahriibowba iska aadayba marka meeshaana dowlad niyadda kuu dhisaysa wax kuu qabanaysa looma jeedo wasaarad beera ma jirto dadweynena asaaba kala haadayoo ilmihiisiiba wuxuuse kii joogana ilmihi wuxuu u taagan la'yahay iskaashi ma jiro iskaashi aan maanta aan ka tashanaynon seen wax yeelna aan leenahay ma jiro webi soo leexdayne dadweyne baaba'sanoo ayagaba yaa alla yaa nafta ku banaan xoog muruq ku noolaa leeyahay meeshaan nin taladaas u jeedaaba ma jiro khasaarahan nin hadda waxaan maskax lagu hayn cid sheegi kartaa male laakiin wax dhaaxo aho iska jira waa jiraan laakiin saddex malyan iyo laba boqol iyo konton kun saas inay tahan jeclahay hadda intaa maskaxda ku hayo meelaha waa laga sheegaa dadaa wax la siiya semberi waa nala yidhaha laakiin annaga soonahayna intaas beeraha ka go-an yihiin oo meeshaas joogno cid ama kormeer noogu timid ama waxaa idinka go-a inay tiraa wax la qoray iyo wax la siiyey iyo xaggayba jiraan macaawina ma aragna makiino ma aragna abuur ma aragna wax leesu tuuray saasaanba u yaabana laakiin xag alla lagama yaabano sidoo kale haweenka ku tiirsanka ganacsiga khudaarta beeraha ka soo baxa ayaa sheegay inay ku qaaligaroobeen khudaarta iyo dalagyada kale ee raashiinka loo isticmaalo maadaama ay jiraan dad badan ooan beeraley ahayn balse ku tiirsan dalagyada beeraha ka soo go-o cadar maxamed oo ka mid a haweenka ku iibiya khudaarta magaalada jowhar islamarkaana sandaqad kule xaafadda hantiwadaag ayaa sheegtay saameynta ay ku yeelatay khudaarta ay iibiso iyo dalagyada kale ee galeyda iyo digirtaba khudaartii waa qaaliyowday beerihii dhan waa wada go-een marka si waxaad uga gadatid male maadaama isheeg khudaartii nagu qaaliyowda annagana saameyn zaa'id a ayay noogu yeelatay macnaha beegataan ahaynay ee saameyn zaa'id ay horta nagu yeelatay fasahaadihii saameyntii markay nagu yeelatay koomba galey waxay noqotay sagaal kun oo shilin koomba digir waxay noqotay labaatan iyo saddex kun oo shilin marka wixii oo dhan aba qaali noqda maanu inkastoo ay ugu badan tahay dadka beeraleyda waxyaabaha ay saameynta ku yeesheen haddana waxaa jira bulsho badan oo ku tiirsan ka ganacsiga iyo dalagyada kasoo go-o beeraha oo iyagu isticmaalo islamarkaana suuqa kasoo iibsado oo xoogood ku nool ah islamarkaana ah beegato